magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tobabar ku saabsan hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha kaasi oo soconaya muddo laba maalin ah tobabarka oo ay ka qayb galeen labaatan gabdho ah ayaa waxaa soo qabanqaabisay ururka suxufiyiinta gabdhaha soomaaliyeed cabdifataax xaanshe tolwaaye oo kamid ah macalimiinta bixinaysa tobabarka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tobabarkan u leeyahay gabdhaha waxaan magaalada beledweyne kusoo gabagabeynay tobabar socday muddo laba maalmooda kaas oo runtii loo qabanayay warbaahinta gabdhaha ah ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dabcan tababarkaasi wuxuu ahaa mid muhiima oo kor loogu qaadayay aqoontooda iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan oo ah runtii warbaahinta waxyaabaha ku saabsanaayna waxaa ka mid a maanta in ay gabdhuhu awood u yeeshaan in ay baahiyaan dhammaan codadka bulshada qaybihiisa kala duwan oo ay ugu horeeyaan in dadka aan codkooda la maqal maadaama gabdhuhu ay lafdhabar u yihiin bulshada ay baahiyaan codadkooda waxyaabaha muhiimka ahaa oo tobabarku ku jiray waxaa ka mid ahaa oo maanta halkan lagu soo gabagabeeyey in warbaahinta loo sinaado oo bulshada noocyadeeda kala duwan ay u sinaadaan oo ay ka maran tahay in la maqlo keliya codadka dad gaara ama qayb gaara bulshada iyadoo inta kalena aan la dhiirigelinaynin in codkooda la maqlo sinaanta codka bulshada inuu yahay mid muhiim ah oo maadaama gabdhuhuna lafdhabar u yihiin ay arintaasi xoogga saaraan arrimahaas ayuu ku saabsanaa tababarku sidoo kale waxaan rajaynaynaa in waxyaabihii ay ka faa'iideen halkan dadkii tababartay in ay dib ugu celin doonaan xarumihii warbaahinta ay ka yimaadeen iyagoo runtii kusoo kordhi doono waxay ay halkan ka barteen kuna dabaqi doono halkaa haddii ee beydin dhanka kale qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiintaha ee loo qabtay tobabarka ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen bismillaah waa ku faraxsanahay maanta tobabarka maalintiisii labaad inuu noo soo gabagaboowey waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaasoo oo ka mid ah sinaanta iyo cadaaladda warbaahinta ku salaysan sidoo kale dumarka iyo raggaba in sida wada sinaane shaqada loo wada siiyo dalkeena hadda kama jirto oo eex ayaa jirto laakiin waxaan rajeynaynaa inaan ka wada baxno oo si cadaalad iyo si sinaane shaqada loo wada shaqaalaysiiyo rag iyo dumarba aadaan ugu faraxsanaa waxyaaba badan ayaan ka faa'iida halkan lagu soo koobi karin waxaan jeclaanayaa ama aan jeclaan doonaa inaan sii gudbiyo si aan u gaarsiiyo gabdhaheena soomaaliyeed warbaahinta aan iskula jirno waana mahadsantiin radio beerulo maalintii labaad noo ahaa uuna noo soo gabagaboowey waa ku faraxsanahay tababarkan gabdhaha busow gaar u ahaa taas waxay muujinaysaa muhiimadda tababarkan iyo sida uu gabdhaha muhiim ugu yahay iyo baahida loo qabo gabdhaha wariyaasha ah ee magaalada intaasoo dhanoo tababarka muujinaya cilmi badanna waa ka faa'iidnay oo maxaa layidhahdaa waxyaabo badan oo naga maqnaay oo nagu soo kordhiyey marka waa kaga mahad celinaynaa ururkii maxaa layihahdaa soo qabanqaabiyey ee maxaa layihahdaa ka dambeeyey shaqadan ee dhaqaalaha ku bixiyey aad iyo aad kaga mahad celinaynaa waan jeclaan lahayn marka in dhowr jeeroo kale uu soo noqdo waana mahadsan yihiin waxaa ka mid ahaa qaybgalayaasha tababarka waxbadanaa ka faa'iday tababarkan aadaynu mahadsan yihiin tobabarkan oo ay soo qabanqaabisay ururka suxufiyiinta gabdhaha soomaaliyeed ayaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan